أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
bismillaahi araxmaan araxiim halkani waa idaacadda islaamiga andulus oo aad si toos ugala socotaan xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo caawaan idinkugu heeno inshaa allah qodobo ay ka mid yihiin fashil iyo is-afgaran waa hareeyey wadahadalladii kooxda riddada soomaaliya iyo mucaaradka uga socday magaalada muqdisho islamarkaana lagu kala dhaqaaqay barnaamijka ayaad ku maqli doontaan xildhibaanno ka tirsan baarlamaanka kooxda riddada soomaaliya oo sheegay in lagu fashilmay dagaalkii ashahaadladirnimo ee uu xasan gurguurta ku qaaday xarakada mujaahidiinta al-shabaab kooxda t b l f oo sheegtay inay soo dhoweynayso urur kasta oo ka soo horjeeda maamulka abey axmed ee dalka itoobiya qodobada kale ee barnaamijka faafareebka wararkana waxaa ka mid ah xaflad lagu daahfurayey machad lagu baran doono culuum kala duwan oo ka dhacday degmada jilib ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe xafladdaas iyo hadalladii laga jeediyey ayaan caawo idiin haynaa munaasabad loo qabtay dufcaddii labaad arday ka qalinjebinaysa macadka qurduba faraciisa wilaayadda islaamiga ah ee baay oo lagu qabtay degmada buulafulaay mas-uuliyiin culimmo waalidiin waxgarad marti sharaf kala duwan oo munaasabadaasi ka qaybgashay ayaan caawa idiin haynaa qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordhaba waad maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka أخرى سري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا waa habeennimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay sagaalka bisha labaad sannadka kun afar boqol afartan iyo siddeed hijri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan fashil iyo is-afgaran waah ayaa hareeyey wadahadalladii kooxda riddada soomaaliya iyo mucaaradka uga socday magaalada muqdisho iyadoona lagu kala dhaqaaqay wadahadalladii ugu dambeeyey haddaba qodobkaasi kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxamed oo aalaaba xubintaasi inoo soo diyaariya waad mahadsan tahay walaalka cabdi wahaab hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa muqdisho wadahadaladii kooxda gurguurta iyo mucaaradka oo mar kale fashilmay waxaa mar kale fashil iyo guurdarro kusoo idlaaday wadahadal u dhexeeyey kooxda villa soomaaliya ee horjoogaha uu ka yahay xasan sheekh maxamuud iyo siyaasiyiinta mucaaradka ee la baxay golaha mustaqbalka wadaxaajoodyadan oo muddo ka socday muqdisho islamarkaana ay ku dhex jireen waxaa loogu yeero beesha caalamka ayaa gebi ahaanba burburay kadib markii guudiyada farsamo ee labada dhinac ay isku mari waayeen qodobada ugu muhiimsan ee hannaanka doorashada sida ay wararku tibaaxayaan siyaasiyiinta mucaaradka ayaa ku adkaystay in hal mar miiska la wada saaro lagana wada hadlo guud ahaan doorashooyinka waxaa loogu yeero dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ee federaalka kooxda gurguurte ayaa dhankeeda doonaysa in marka hore la dhammaystiro doorashooyinka dowlad goboleedyada doodana keliya lagu koobo doorashada guud taasi oo ay doonayso inay ka dhigto doorasho qof iyo cod ah sida ay sheegayso kadib fashilka ku yimid guddiyada farsamada waxaa loogu yeero beesha caalamka gaar ahaan dalalka reer galbeedka ayaa la sheegay inay bilaabeen qorshe cusub oo ay doonayaan inay cadaadis ku saaraan madaxda sare ee dabadhilifyada labada dhinac dalalkan ayaa sida ay xuquuq tibaaxayaan waxay wadaan ajande ay rabaan in miiska wadahadallada isugu soo horfariisiyaan madaxda sare ee kooxda villa soomaaliya iyo hoggaanka isbahaysiga mucaaradka taasi oo iyadana rajadeedu aysan fiicnayn geesta kale wufuudka la batalaysay maamulada jubbaland iyo puntland oo qayb ka ahaa wadahadalada ka socday muqdisho ayaa la sheegay inay maanta isaga huleeleen caasimadda kadib markii ay muujiyeen sida ay uga dhiirjabeen qaabka wadahadaladu ay u socdaan sida ay sheegeen ilawareedyo lagu tilmaamay koox gogaal ah wafdiyadani waxay go-aansadeen inay ka baxaan muqdisho kadib markii ay ku qanceen in wadahadaladu aysan samayn wax horumar ah oo muuqda islamarkaana arrimo muhiim ah oo la isku hayo aan weli xal laga gaarin xogta ayaa intaasi ku daraysa in wakiilada jubbaland iyo puntland ay ku doodeen in gurguurte uusan diyaar u ahayn inuu tanaasul ka sameeyo arrimaha la xidhiira hannaanka doorashooyinka taasi oo ay sheegeen inay sabab u noqotay ismariwaaga ka taagan wadahadalada si kastaba ha ahaatee xaalka dabalifyada soomaaliya ayaa u muuqda mid sii murgaya marba marka ka dambaysa xilli niyadjab xooggan uu hareeyey dowladaha shisheeye ee muddada badan tabantaabinayay islamarkaana la saadaalinayo burbur xooggan oo ku soo wajahan eyusom waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday ase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa t b l f oo albaabada u furtay koox kasta oo ka soo horjeeda maamulka abiy axmed jabhadda t b l f ayaa shaacisay in ay muhiim tahay in ay isbahaysiya la samaysato dhammaan xoogaga ka soo horjeeda dowladda abiy axmed iyadoo ku tilmaantay arrintaasi mid lagama maarmaan u ah la dagaalanka waxa ay ugu yeertay halis wadajir ah war-saxaafadeed kooxdu ay soo saartay talaadadii shalay ayay ku sheegtay in kulamo wadatashi ah oo ay la yeesheen guud ahaan dadweynaha gobolka tigray la isla qaatay in lala midoobo kooxaha kale ee mucaaradka ku ah maamulka adis ababa shacabkeennu waxay si buuxda u taageerayaan halganka lagu dhisayo isbahaysiyo lala yeesho xoogaga kale ee iyaguna khatarta kala kulmaya nidaamkan xasuuqa ku dhisan kaas oo doonaya inuu dhammaan khilaafaadka ku xaliyo awood ciidan ayaa lagu yidhi bayaanka t b l f waxay sheegtay in amniga tigray lagu sugi karo oo keliya iyada oo la xoojinayo awoodda ciidan la kordhinayo askarta iyo taageerada saadka islamarkaana la adkaynayo midnimada shacabka iyo ciidamada gobolka hogaamiyaha t b l f ee haatan fadhiya madaxtooyada maqala debresion gebre mika'il ayaa horey u sheegay in jabhaddu ay doonayso inay iskaashi la yeelato ururada siyaasadeed iyo kuwa hubaysan ee ka soo horjeeda dowladda hadalkan ayaa yimid kadib markii xisbiga mucaaradka ah ee e p r b uu uga digay dowladda federaalka in ay dalka dib ugu celiso dagaal cusub oo ka qarxa gobolka tigray isagoo ku baaqay in si buuxda loo hirgeliyo heshiiskii nabadda ee bretoria ee labada kun laba iyo labaatan arrimahan ayaa imaanaya iyadoo uu muran ka taagan yahay ereyga tisimdo oo lagu tilmaamo isbahaysi la sheegay inuu ka dhexeeyo eritereya iyo garab ka tirsan t b l f kaasi oo adis ababa ay sheegtay in halis uu ku yahay amniga etoobiya waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday ase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa xildhibaano ka tirsan xukuumadda muqdisho oo sheegay in lagu fashilmay dagaalka ka dhanka al-shabaab xildhibaanada isugu yeera baarlamaanka xorta ah ee ka tirsan baarlamaanka xukuumadda muqdisho kala soo horjeeda muddo kororsiga uu samaysay xasan sheekh ayaa soo saaray war-saxaafadeed ay eedeymo dhowr ah ugu jeediyeen xukuumadda uu hogaamiyo waxay sheegeen in xukuumadda xasan sheekh ay ku fashilantay dagaalka ka dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab taasi beddelkeedana ay faraha kula jirto horinta colaado sokeeye oo dalka ka dhaca waxay ku eedeeyeen inay qalqalgelin amni ka dhex wado deegaanada uu ka arrimiyo maamul goboleedka la baxay puntland iyagoo taageeray dagaalkii looga taagroonaaday ciidamada b s f ee taabacsan xukuumadda muqdisho kuwaasi oo ay sheegeen in xasan sheekh ka abaabulay muqdisho waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaalada wararka ee shahaada warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa walaaca laga muujinayo burburka howlgalka eyusom oo si weyn u kordhay horgeyska the east african ee fadhigiisu yahay magaalada nairobi ayaa warbixin uu baahiyey ku sheegay in dalalka xubnaha ka ah midowda afrika ay bilaabeen inay si furan isku weydiiyaan inta ay afrika sii wadi karto howlgalka eyusom ee soomaaliya kameruun iyo gaabon ayuu wargeysku xusay inay ku baraarujiyeen golaha in howlgal kastaaba uu leeyahay wakhti uu ku dhammaado iyagoo ku booriyey maamulka muqdisho inuu xaqiiqda wajaho iskuna diyaariyo bixitaanka ciidamada shisheeye hadalladan oo si aan gabasho lahayn looga jeediyey shir deg deg ah oo ay yeesheen la taliyaasha milatariga ee golaha nabadda iyo ammaanka ee midooda afrika ayuu wargeysku tilmaamay inay muujinayaan walaaca sii kordhaya ee ku saabsan mustaqbalka howlgalka warbixintu waxay carabowday in dalalka xubnaha ka ah midooda afrika ay muujinayaan in xaaladda hadda jirta aysan sii ahaan karin mid dhaqaale ahaan ama siyaasad ahaan lagu sii wadi karo howlgalka soomaaliya ee isbahaysiga eusom wargeysku wuxuu tilmaamay in isbeddel ballaaran uu ka socdo midooda afrika islamarkaana dooda isa soo taraysa ay uga guurayso weydiinta ah in howlgalka la sii wado iyo in kale una wareegayso sida iyo goorta lasoo afjari doono waxaa kale oo wargeysku uu ka dhawaajiyey in xitaa dalalkii muddada dheer ciidamada ku biirin jiray howlgalka sida yugandha ay dhowaan bilaabeen in iyaguna su-aal geliyaan sida uu ku dhammaan doono howlgalka midooda afrika ma sii joogi karno soomaaliya muddo aan dhammaad lahayn sidaas waxaa ku tiraabay ayuu yidhi wargeysku qaar ka mid ah mas-uuliyiinta maamulka kambala oo ah dalka leh tirada ugu badan ee ciidamada midooda afrika ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya saraakiisha xiriirka difaaca ee golaha nabadda iyo ammaanka ee midooda afrika ayuu wargeysku xusay in miiska xaaladda lagu gorfeynayay ay soo saareen saddex ikhtiyaar oo waaweyn oo ku saabsan mustaqbalka howlgalka eusom kuwaas oo kale ah in ciidamada midooda afrika si tartiib tartiib ah looga saaro soomaaliya in lasii wado ciidanka hadda jooga iyadoo saadka ay kala wareegayaan u n sos saaxiibo labageysood ah iyo in ciidanka hadda jira lagu bedelo howlgal goboleed oo ka yar kan hadda jira waxa uu sheegay wargeysku in diblomaasiyiin xogogaal u ah doodaha socda ay sheegeen in labada ikhtiyaar ee dambe aysan helin taageero badan maadaama dalalka ciidamada u diray soomaaliya ay weli u baahan yihiin dhaqaale ay ku sii wadaan howlgalka xilli maalgelintuna ay sii yaraanayso sida uu ka shanqariyey wargeysku arrintan ayaa sii kordhisay aragtida ah in kabixitaan si nidaamsan loo maareeyo oo markii hore loo arkayey ikhtiyaarka ugu liita uu hadda noqday xaaladda ay dalal badan oo xubno ka ah midooda afrika u arkaan tan ugu macquulsan ee lagu soo afjari karo howlgalka atul khayre oo ah ku-xigeenka xogeyaha guud ee u n-ka u qaabilsan taageerada howlgallada ayaa kulan dhowaan ka qabsoomay muqdisho waxa uu ka sheegay in ay jirto caqabad kale oo weyn oo ah in ilaa iyo hadda aan la dhammaystirin afar boqol siddeetan iyo kow milyan oo dollar oo ah lacagta miisaaniyadda u n sos ee sanadkan taasi oo uu ansixiyey golaha guud ee qaramada midoobay si kastaba ha ahaatee maraykanka ayaa wacad ku maray inuu hor istaagi doono tallaabo kasta oo ka dhex dhacda golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo lagu maalgelinayo hay-adda saadka bixisa wixii ka dambeeya kow iyo soddonka diseembar ee labada kun lix iyo labaatan wargeyska the east african waxa uu ka dhawaajiyey in ilaa iyo hadda uusan jirin maalgelyo kale oo muuqda oo buuxin kara kaalinta ay bannaynayso dowladda maraykanku waxaanu xaaladan ku tilmaamay mid hubanti la-aan gelinaysa mustaqbalka howlgalka eusom haddii aan si deg deg ah loo helin maalgelin caalami ah eusom waxay wajihi kartaa burbur howlgal oo soo dhow marka la gaaro labada kun toddoba iyo labaatan waxaa sidaasi wargeyska u sheegay maxamed daa'uud ismaaciil oo ah kaaliyaha cilmibaarista sare ee hay-adda qaabilsan ururinta xogaha colaadaha caqabaddu waxay sii adkaan doontaa ayuu yidhi wargeysku haddii midooda afrika uu go'aansado inuu ciidamo kusii hayo soomaaliya xitaa haddii la yareeyo tirada ciidamada waayo la wareegista mas-uuliyadda saadka ayaa u baahanaysa boqolaal milyan oo dollar taasi oo dalal badan oo afrikaan ah u arkaan inay ka baxsan tahay awoodooda dhaqaale si kastaba ha ahaatee walaacidan ayaa sii xoogaystay kadib bilowgii bishan markii maraykanku uu midooda afrika ku wargeliyey inuusan mar dambe maalgelin doonin hay-adda bixisaa adeegyada saadka ee isbahaysiga eusom oo ah xafiiska u n sos ee qaramada midoobay ee soomaaliya waxaan markan soo qabanayaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka gudmaraynaa ciidamada mujaahidiintu waxay maanta qaraxyo la beegsadeen kolonyo kufaarta afrikaanta ah oo ku socdaalayay inta u dhexaysa deegaanada buufow iyo ceelwareegow qaraxyada ayaa haleelay laba gaari oo kale ah taw iyo mid xamuul ah waxyaalo xoogan ayaana gaartay waxaa xusid mudan diyaarad helikabtar ah ee goobta soocaga dhigatay waxaanay halkaasi ka daabushay bakhtiyada iyo dhaawacyada askarta kufaarta ugandha cabdiwahaab hadalayntiina caawa waa indhagaynta الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka xaflad lagu daahfurayay macad cusub oo lagu baran doono culuum kala duwan oo ka dhacday degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe macadkan cusub oo loogu magacdaray jubba college of science and technology ayaa lagu daahfuray degmada jilib waxaana xafladdaasi ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada gobolka culimo abwaano iyo qaybaha kala duwan ee bulshada jubba college of science and technology ayaa lagu baran doonaa maadooyin muhiim ah oo ay ka mid yihiin culuumta caafimaadka ingiliishka e i t-ga kuwaas oo baahidooda ay si aad ah uga jirto guud ahaan wilaayaadka islaamiga ah ugu horreyn waxaa xafladdaasi furitaanka macadka cusub ka hadlay sheekh jaamac cabdisalaan oo ka mid ah culimada wilaayaadka islaamiga ah munaasabadaan u fadhina waxay ila tahay waa cilmi barasho ku saabsan qaybta baahida bini aadamka uu u qabo caafimaadkiisa marka cilmigu waa ilaahay qofka uu siiyaa waa nicmo in la raadiyaana waa waajib waana waxa ilaahay subxaana wa tacaala qofka uu ku fadilo oo ku qadariyo oo bulshaduna ay ku qaymayso nebiyullaahi daawuud iyo inankiisii suleymaan baa ilaahay ina leeyahay walaqad aataynaa daawuuda wa sulaymaana cilmaa daawuud iyo inankiisa sulaymaan oo nebi kale ah waxaanu siinay cilmi cilmigaas maadi iyo diiniba waa isugu jiray waad garanaysaa nebiyullaahi daawuud wa alannaa lahu alxadiida baa ilaahay leeyahay subxana watala birta ayaan u jilcinnay oo dirciyo wuxuu ka samayn jiray lagu dagaalgalo oo qofku markuu mid iyo laba iska korgashado wax kari kara falaar iyo seefi iyo aysan jirinin marka cilmi baan siinay buu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala markaasay yidhaahdeen alxamdu lilaahi aladii fadalanaa calaa kasiirin min cibaadihi almu'miniin ilaahay baa mahad u sugnaatay in badanoo addoommankiisa ka mida naga fadilay naga doortay naga qiimeeyey marka qofku wuxuu ku qiimaysan yahay basharkaahi aqoontiisa qofba qofka uu aqoontiisu ay mataqaana ka qiimo badan tahay looga baahi badan yahay adduunya aakhira ay ka anfici oo og tahay ayuunbuu ka qiimaysan yahay kan kale ka qiimo badan yahay marka cilmiga in loo dadaalo cilmiga diinta iyo markii laga soo tago iyo wixii aakhira lagu geli lahaa lagu tegi lahaa waxaa ku xigaya waxay noqonayaan wixii qofka insaanka lagu badbaadin lahaa oo aqoon ah oo cilmi la barta oo ah maadi ah dibbi ah inaad qof mataqaanaa sii xaaladda ku xun tahay aada badbaadisaa oo dhimasho qarka u saaran qiimaha ay leedahay waad dareemi kartaa wax qofka insaanka ilaah ugu nicmeeyo oo barto waxaa ugu horeeya laa ilaaha illa allah bal ha la daraaseeyo tawxiidka ha la barto diinta ha la barto tanna waxa weeyaan waa nolosheennii sidaan ku badbaadin lahayna ha loo dadaalo oo aad ha loo barto oo nafya waqti ha loo huro iyo maalba wabillahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullah doctor xanafi cabdisheekh ayaa ka mid ahaa martidii ka hadashay xafladdaasi furitaanka macadka cusub runtii waa soo dhoweynaynaa jubba college ee jeclaystay inay kollejkan ka furaan wilaayaadka islaamiga si baraavid ah aad baan usoo dhoweynaynaa gacmo furan oo wax loo baahan yahay si gaara marka la leeyahay science iyo technology waa labada shay ee maadada ku saabsan ee aada loogu baahan yahay synisku waa waxa nool iyo say u nool yihiin iyo say u dhaqmaan iyo laga bartaa technologiyadana waa cilmigan ku saabsan injineer injineeriga korontada kombyuutarada ayaa laga bartaa labadaas majaal haddii loo helo in xoogga la saaro waxay noqonaysaa wax badan inay dadka anfici doonto insha allahu tacaala hal mid waa ku dardaarmayaa waxay tahay in xoogga ay saaraan ragga kollegekan wada waxa loo yaqaano quality-ga quality-gu waa tayada boorar waa la qoran karaa aada u qurux badan maadooyin badan waa la sheegan karaa liis badan waa la qoran karaa caafimaadaan baraynaa nersaan baraynaa kanaan baraynaa biologian kulli waa la dhihi karaa laakiin waxaa la rabaa waxa la quality-ga quality-gu waa tayada wey tayada in lagu dadaalo tayada maxaa suuro gelinaya tayada waxaa ugu horeeya ardaygan horta wax la barayo waxaan la barayo wax uu fahmi kara miyahay oo qabsan karo qualitygii waa dhammaaday doctor hebel injineer hebel mid fuundaal ule injineer hebel mid durid yaqaana cirbad bay qaaana oo doctoorka wixii o dhan waa dhammaadeen waxaan codsanayaa aniga aan ku dardaarmayaa nafteydana barayaa juba college in lagu dadaalo qualityga in lagu dadaalo waxaa idiin sheegaynaa beijka aa furaysaan haddii sida aa hadda ballan qaadeen oo hadalkiin ugu dambeeyey arday taya lah oo anshaxa lah haadaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu abwaan nageeye cali khaliif oo ka mid ah abwaanada soomaaliyeed ayaa lagu maamuusay xafladdii furitaanka macadka juba college of science and technology ee laga furayey degmada jilib runtii aniguna mahadnaqayga iyo bogaadinta intii halkan laga sheegay baan runtii ayaan la qabaa walaalihii maxadka furayna juba collegena mahadcelintii loo jeediyey ee walaalihii iga horreeyay halkani ay sheegeen iyadana runtii waa la qabaa erey runtii muhiima buu sheegay macallinku markii uu hadlayo wuxuu yidhi intii aanaan collejka bilaabin waxaanu samaynay daraasad bal maxaa loo baahan yahay runtii ereygaasi haddii aan dhadhamin karno aada buu muhiim u yahay in intii aanay ka fikirin waxay samaynayaan bal bulshadan iyo magaaladan ay maxadka ka furayaan baahida ka jirta soomaalidu way isku yaro daydayata arday dalkan dukaan caanaha iibiyo ka furato midbaa caana kuwa keenaya isagoo aan daraasaynin caana labaad meesha ma looga baahan yahay markaa inaanay isku dayasho iyo maaragtay laablakac aanay ahayn laakiin arrintaa visibility stady ay sameeyeen oo magaaladan maxaa suurtagale dadkeedu ay u baahan yihiin oo idinkuna maadaama sidii la sheegay macadkan uu brivate yahay dee kharashka aa gelaysaan iyo korontada laydinka raba iyo macalimiintana uu kharashkooda kasoo bixi karaa idinkuna aa aqoon ku gudbin kartaan runtii arrintaasi arrin aada iyo aada bogaadin u mudan weeyo ay tahayna runtii in la barto visibility stadygaasna waa u baahannahay runtii in maaragtay daraasadeeda lasii xoojiyo oo ciddii rabta inay magaaladan wax ku kordhiso ama meel kale wax kordhisaa inay horta daraasayso waxaas la sheegayo runtii ay ka fikirto runtii aada iyo aad bay ayay muhiim u tahay waxyaabo caafimaadku ka mid yahay oo luuqaduhu ka mid yihiin oo teknolojiyadu ka mid tahay baa la sheegay in halkan haddii la yidhahdo lagu dhigi doono bani aadamka waxay dowladdu qabataa runtii aad bay u tirsan yihiin weliba raggii halkan ka hadlay qaarkood waxay sheegeen dowladaha galbeedka hadduu horumarkiiyo waxaas loo tiriyo waxyaabo badanoo nolosha ka mida dowladdu maxaa la yidhahdaa shaqaba kuma laha dowladdu ammaanna way bixisaa maxaa la dadkana cashuurtay ka ururisaa dadku inay kala nabad galaanna maxaa la yidhahdaa way u ogolaataa horumarka dadkaa samaysta marka hadday waxbarasho tahay hadday caafimaad tahay hadday iskuolin tahay waxaasoo dhan bini aadamku hadday shaqo tahay dabaqyadan dhaadheer waxaasoo dhan dadkaa qabsada laakiin dadka kartidoodu siday u soo baxdo dadka waa in sbaceka loo furo wey markaa kii caafimaad yaqaana inuu caafimaad kordhiyo kii shareeca iyo diin yaqaana inuu dhigo kii luuqad yaqaana inuu dhigo kii teknolojiyad garanaya inuu dhigo in dadka sbaceka loo furo markaa potentialka iyo halabuurka iyo kartidu dadkay ku dhex jirtaa marka haddii dadka loo fasaxo inay kartida ku jirta ay haystaan runtii horumarku halkaasu ku jira waana arrin wanaagsan in brivadada iyo maxadada dadka gaarka ahi ay wadaan cabacitigooda iyo halabuurkooda in laga faa'idaystaa runtii waxay mudan tahay in la soo dhoweeyo oo bogaadin mudan wey luqaduhuna runtii waa muhim doctor xanafi afartan sano kahor kun iyo sagaal boqol iyo sideed iyo lix iyo siddeetankiibuu jaamacadda ka baxay markaa afartan sano ka hor weeye waagaa soomaalidu qab weynaan soomaaliyeed baa jirto waxaa la odhan jiray afqalaada qoontu miya iyo cali sugley saasaa lagu heesi jiray dabeedna soomaaliduna waxay yidhahdeen me afqalaada qoontu maaha ninba intuu ilaahay siiyaaba aqoonta afartan sano kadib laakiin doctor waxaa la proof gareeyey waxaa la caddeeyey aqoontu afqalaad wey maanta teknolojiyaddii iyo cilmigii wax waliba maanta afqalaad buu ku qoran yahay af soomaaliga maanta waxba kuma qorno telefoonku islaamtu mobil bay u taqaanaa mobilma innagaa iskale afqalaad weeye kombyutarku afqalaad weeye comboard baynuu bixinay magacii la inagu soo sheegay wey teknolojiyaddu way degdegaysaa maalin walba teknolojiyaddu waxay inagu qasbaysaa ereya inaan hore u aqoonin oo af kale ka yimid inaan liqinay inagu qasbaysaa marka in ingiriisiga la barto in carabiga la barto in teknolojiyadda la barto wuxoo dhami qofnimada qofka waxbay ku kordhinayaan runtii waxbay maaragtay ayay ayay keenayaan niman yahaw sawirro qurqurux badan oo la gala iyo dad la soo casuume iyo maxaa la yidhahda waxaasi ma keenaan waxa la rabo ma keenaan maanta dadkan way idiin yimaadeen sida keliya dadka aa ku haysan kartaan tayo inaad tustaan way haddii dadkaasi tayo ay arki waayaan way idinka tagaan laguma hayn karo dadka qalbi wanaag iyo hadal wanaagsan sida doctoorku sheegay laguma hayn karo lakin waxaa la rabaa ilmaha laydiin keeno ama luuqad lagu daro ama synis lagu daro ama combyuter lagu daro laba bilood kadib saddex bilood kadib afar bilood kadib in gurigooda isbedel laga arko potentialka jira waa ballaadhay caafimaadka waa looba inagu dagaal baan ku jirna waxaa la rabaa ilmuhu wax kastaa dhici kara inuu caafimaadka wax ka yaqaano inuu maxaa la yidhaha dhiig joojinta fairs aidka wax ka yaqaan hooyada maxaa laga sida loo joogaa la ismeel la iska aadi karaa haddii hooyada umasho waxaa la rabaa inay maaragtay ay xalka wax ka mid a ay sii bilaabi karto marka ummad dagaal ku jirta wax walba way u baahan tahay weliba caafimaadkuna waxaa loogu baahida badan yahay dadkaasna baahi badanoo waxbarashay runtii qabaan oo weliba hadda qodobadii halkan laga sheegay dadku iyagaa fariinta isgaadhsiin doonaa laakiin markay idin yimaadaan kartidii iyo dadnimadii iyo aqoontii aa ku haysan lahaydeen weel weyn baa ilaahay lagu baryaaye inaad samaysataanba insha allahu tacaala maaragtay ayaa ayaa laydinka rabaa ugu dambayn waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish ayaa isna ka mid ahaa mas-uuliyiintii wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ee xafladdaasi ka qayb gashay يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إخوة الأعزاء أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد سلام إلهي يا مهد إسكاله سبحانه وتعالى عليه إنه كل مي حفلدان aadka u qiimaha badan ee lagu furayo macadkan jubba college oo loogu talagalay in lagu barto culuumta caafimaadka oo maanta furitaankiisa aan u joogno ilaahay aan uga mahadcelinayna subxaana wa tacaala inoo suurageliyey macadkan biidni illaahi tabaaraka wa tacaala wuxuu ka mid noqon doonaa macaahidda ka furan wilaayaadka islaamiga gaar ahaan magaaladan jilib maxaafadada jilib insha allahu tacaala si aad ogtihiin eh, bulshadeena muslimka waxay baahi aada u weyn u qabaan barashada cilmiga caafimaadka kaasoo dee dadaal fara badan horena loo geliyey haddana ummaddeena ay u baahan tahay culuum intii hore in ka sarreysa si ay u helaan walaaluhu waxay ku dadaaleen jazaahum allahu khayra maktabka caafimaadka inay keenaan eh, rag aqoon leh oo jaamacado ka soo baxay oo mataqaanaa macalimiin muddo soo ahaa khibrad fiican oo u leh aqoonta caafimaadka sidaa darteed insha allahu tacaala macadkan jubba college eh, insha allahu tacaala waxaa lagu baran doonaa culuumta caafimaadka iyo culuum kale oo aan ka maarmeynin caafimaadku uusan ka maarmeynin sida biologiga iyo chemistryga iyo kombyuutarka iyo luuqadda ingiliishka iyo wixii la mida oo dhammaantoodba u khidmeyn doono barashada caafimaadka biidni illaahi tabaaraka wa tacaala sidaa darteed soomaalidu waxay tiri aqoontu waa furaha nolosha qofka bani aadamku haddii uu aqoon leeyaho wax barto noloshiisu anfacayaa dadka deriskiisu anfacaya ummadda muslimiintana waxba u tarayaa ilaahayna subxaana wa tacaala wuxuu yihi qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun miyay siman yihiin kuwa wax yaqaan iyo kuwan wax aqoonin jawaabtu waa maya mar walba waxaa sarreeya oo qiime leh oo sharaf leh qofka aqoonta leh ee wax yaqaano sidaa darteed waad garanaysaan suxaradii eh, reer fircoon markii nebiyullaahi muusa iyo nebiyullaahi haaruun calayhim assalaam loo soo diray oo sixirkii iyo wixii ay hayeen ay soo dhigeen ushii nebi muuse markay laaqday suxaradii waxay ogaadeen cilmigaanu inuu yahay wax ka weyn waxay yaqaanaan sidaa darteed sujuudiyay la dhaceen aamanaa birabbi muusa wa haaruun ayay yidhaahdeen nabiyullaahi muuse iyo nabiyullaahi haaruun rabbigoodaan rumaynay sidaasay ku islaameen inay islaamaan marka ilaahi yaa qadaray subxaana wa tacaala waxaana sabab u ahaa aqoonta ay lahaayeen aqoontaasu haba noqoto mid aan ilaahi subxaana wa tacaala raalli gelinaynin laakiin waxay tustay in ay mataqaana ay jirto aqoontooda mid ka weyn oo ka awood badan oo xag rabbi ka yimid sidaa darteed ayay ilaahi subxaana wa tacaala uu qadaray inay rabbigood rumeeyaan waxaan rabnaa insha allahu tacaala qofka muslimka inuu islaamkiisa barto caqiidadiisa saxda uu barto waa aasaaska qofka muslimka laga rabo adduunyada inta uu joogona dee wixii cilmiga adduunkan inuu barto waa laga raba adduunyadiisan uu wax ka qabsado oo walaa tansa nasiibaka min addunya ayuu ilaahay leeyahay waxaan rabaa insha allahu tacaala si guud eh, macalimiinta iyo maamulka macadkan waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran ummaddiina aad usoo safarteen ood u timaadeen aqoon ilaahay uu idin baran waa soo xambaarteen bulshaduna waxay diyaar u yihiin biidni illaahi tabaaraka wa tacaala aqoonta inay idinkala haraan waxaan idinka codsanaynaa marka si hagar la-aana oo walaaltinimo leh oo ixtiraam uu ku jiro cilmiga ilaahay uu idin baray inaad insha allahu tacaala dee aad ku reebtaan wilaayaadka islaamiga waxaan rabnaa si tayo leh oo aada u sarreysa inaad ardadan usoo saartaan wax ku bartaan maadaama kan uu yahay xaruntii koobaad ee aada wilaayaad ka furteen inay noqoto insha allahu tacaala dee meel laga aflaxo yaan rajeynaynaa waxaan rabnaa sidoo kale ardadaas insha allahu tacaala dee mas-uuliyad ayaa idinka saaran waxaan rabnaa akhlaaqdooda inaad ilaalisaan tarbiyadooda aad hagaajisaan eh, xilliyada salaada inay noqoto meesha ugu horreysa ee la xiraya eh, ardadu inaysan rag iyo dumar aysan isdhexgalin eh, taana inaad ku dadaashaan oo ardadaas mas-uuliyadda aad idinka saaran biidni illaahi tabaaraka wa tacaala aad qaadataan Eh, sidoo kale waalidiinta ku nool wilaayada jubbada dhexe iyo guud ahaan wilaayaadka islaamiga waxaan ugu baaqayaa waa fursad aada u qaali oo aada u qiimo badan waxaan rabnaa insha allahu tacaala dee waalidiintu inay ka faa'iidaystaan oo ardadooda ay usoo diraan waa fursad weyn oo qaali oo xilli walba fursaddu eh, diyaar maahan oo kulama joogto maalinka ay kula joogtaa la rabaa inaad ka faa'iidaysato innagoo shaqooyinkeen isaga jirna oo mashquulsan yaa waxaan arki doonaa biidnillahi tabaaraka watacaala iyadoo la leeyahay eh, fatradii koobaad ama dafcadii koobaad way dhammaysatay saddex sano ka bacdi qalinjibintii yaa la joogo iyadoo la leeyahay shahaadooyinkii iyo kasoo qaybgala xafladoodii yaan arki doonaa intaan berito marka farta dhexda ka qaniini lahayn waalidka waxaan leenahay ha ka faa'iidaysanoo kulleejka lasoo haleelo Eh, waxaad ogtihiin ilaahi subxaana watacaala hore macaahid fara badan iyo kulleejiyo ayaa jiray inoo furnaa Eh, waxaa jira jaamacadda alqima Eh, waxaa sidoo kale jirood garanaysaan macadkii sakaawi oo qira'aadka qur-aanka lagu baranayo Eh, macadka weyn ee qurdubaad garanaysaan oo isaguna arday fara badan soo saaray wilaayaadka o dhan ka wada furan macaahid kale oo aada u fara badan oo culumta sharciga iyo culumta kale lagu barta ayaa wilaayaad ka furan kanna insha allahu tacaala wuxuu ku biiri doonaa macaahidda iyo goobaha waxbarashada ee bus- bulshada muslimiintu ay ka faa'iidaysan doonaan ayuu ku biiri doonaa biidni illahi tabaaraka watacaala waxaan ilaahay weydiisanaynaa eh, macadkan iyo macalimiinta iyo maamulkaba inuu ilaahay inoo barakeeyo kuwa cilmigooda naafica oo dadka muslimiinta anfaco ay kala haraan inuu ilaahay subxaana watacaala inooga dhigo ayaan rajaynaynaa khayr iyo wanaagna insha allahu tacaala inuu ilaahay inoogu dhameeyana waan rajaynaynaa biidni illahi tabaaraka watacaala waxaan rabaa insha allahu tacaala dee si guud inaan kusoo gunaanudo Eh, mar kasta oo wax la baranayo ummadda muslimiinta waxaa beysku oo asaasku ah waxaa weye ilahay inay ka baqaan subxaana wa tacaala macalimiinta iyo maamulka iyo ardada dhammaanba waxaan u dardaarmaya inay ilaahay ka baqaan wattaquu allaha wayucallimukum allah uu ilaahay leeyahay ilahay haddaan ka baqno ilahay yaa culumtana barayo inoo fududaynayo cabsida rabbi yaan insha allahu tacaala wax walba oo culus oo ilaahay inoogu fududaynayaa ilaahay cabsidiisa aan kaashano waanan guulaysanaynaa biidni illahi tabaaraka wa tacaala intaas ayaan idin dardaarmaya wajazaakum allahu khayran wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu كالإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka xaflad loo qabtay dufcaddii labaad arday ka qalin jebinaysa macadka qurduba faraciisa wilaayadii islaamiga ah ee baay ayaa ka dhacday degmada buulafulaay waxay ahayd xafladan mid si aad ah loo soo agaasimay laguna sagootinayay dufcaddii labaad oo soddon arday ka koobnayd kana qalin jebinaysay macadka qurduba faraciisa degmada buulafulaay ee wilaayadii islaamiga ah ee baay xafladan ayaa lagu qabtay hoolka xafladaha ee sheekh usaama ee degmada buulafulay waxaana ka soo qayb galay mas-uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan ugu horeyn madasha xafladda waxaa ka hadlay maamulaha macadka qurduba ee degmada buulafulay الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد وهرين وحن الله سبحانه وتعالى وجمعت علينا نمعوين كفرها بضن يعني لا ترين كرين لا نسو كوبي كرين أو نوقض داقي أين كم ديهين إسلام نمذي إيمانك علمي معرفة sidoo kale waxaan si khaasa ugu mahadcelinaynaa waalidiinta ardayda wax ka barata macadka qurduba lidaraasat alislaamiya waalculuum alidaariya waxaan leenahay جزاكم الله خيرا على ما بدلتم من جهود وتعب لأولادكم في تعليمهم sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha xafladda hadday yihiin culamo acyaan iyo martida waalidiinta dhammaan kasoo qaybgalayaasha waxaan leenahay marxaban bikum nawartum xaflatana waadkhaltum الsuruura fii quluubina fajazaakum allahu khayran sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa maktabu tarbiya watacliim ee wilaayada baay khayrka ay ummadda u hayaan ee ku aadan dhanka tacliimta waxaan leenahay jazaakum allahu khayran sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa macallimiinteena qiimaha badan ee dadaalkooda iskugu geeyey una taagan habeen iyo maalin inay ummadda ka saaraan mugdiga una saaraan iftiinka fanaquulu lahum jazaakum allahu khayra aljazaa wajacala aljannata mahwaakum sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa bahda iclaamka ee u taagan baahinta khayrka waxaan leenahay jazaakum allahu khayran wabaaraka allahu fii juhuudikum intaas kadib waxaan u fadhinaa xaflatu takharuji dufcati ahaaniya min machadi qurduba lidaraasaat alislaamiya waalculuum alidaariya bifarcihi fii bulafulay machadkani sida wada ognahay waa farac ka mid ah faracyada machadi qurduba kaa oo farciisii ugu horreeyey la furay labada kun iyo sagaalkii balse faracan aynu hadda u fadhinno takharujkiisa waa faracan magaalada gulufulaaye waxaa la aasaasay oo la furay bishii dilqacda kun afar boqol afartan iyo laba hijiri ardayda aynu sagootinayno maantay ee ka takharujiya samaacada qurduba lidaraasaaat alislaamiya waalculuum alidaariya faraciisa gulufulaay tiradooda marka la isku geeyo waa labaatan iyo sagaal arday oo ka kooban koow iyo toban wiil iyo toban iyo siddeed gabdhood ardayda iyo waalidiinta ee ardayda takharujiisa iyo waalidiintoodaba waxaan leenahay hanii'an lakum maadooyinka macda qurduba uu bixiyo haddii aynu fiirino waxay isugu jiraan culumta sharciga culumta tajriibiga luqaadka iyo culumta idaariga intaba culumta sharciga haddaynu wax ka sheegno ee macda qurduba uu bixiyo waxaa ka mid ah alqur'aan alkariim waculuumuh altafsiir wausuuluh alxadiis ashariif waculuumuh alfiqh wausuuluh culumta tajriibiga ee la qaata waxaa ka mid ah taariikhda juqraafiga culumta iyo riyaadaadka sidoo kale macadku wuxuu bixiyaa maadada idaarada iyo duruqu tadriis shahaadada macad qurduba uu bixiyo waa shahaado muctamid ah oo macruufa lada aljamiic fahiya shahaadatun lisaanawiya sharciya qofka ka qalinjabiyo ama ka takharujo macad qurduba wuxuu awood u leeyahay inuu ku biiro dhammaan jaamacadaha islaamiga si mubaashar ah ardayda hadda wax ka barato macahda qurduba tiradooda marka la isku geeyo waa boqol lixdan iyo toddoba arday iyo maxaa la yidhaahdaa oo isugu jira wiilal iyo gabdho waxay u qaybsamaan qayb sabaaxiga dhigato oo gabdho ah iyo qayb khamiisi jimco dhigato oo wiilali gabdho iskugu jiro qaybta sabaaxiga ah waa lixdan ardayad qaybta khamiisi jimcana waa boqol iyo toddoba arday iyo ardayad intaba isugu jira ugu dambayn waxaan leenahay ayuha alxaflu alkariim ina abwaaba almachadi maftuuxatun lakum ahlan bikum fii kulli waqtin waxiinin fashakran lakum jamiican wajazaakum allahu khayra waakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu marti sharaf aad u tiro badan ayaa kelimaad ka jeediyey xafladda qalinjebinta dufcadda labaad ee macadka qurduba waxaana ka mid ahaa sheekh ibraahim maxamed saalax oo ka mid ah culimada wilaayaadka dalka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز وما بكم من نعمة فمن الله إخواني في الله جيجا من روغنا جبجبدي أما قلن جبينتي معدكي أرضبة دفضا هذا هرتان فديد ونعمه وإلهي لك شكري وسبحانه وتعالى ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء أرضيذن إلهي نينك مهديان والدين تدلن يون أنتوهن دبر أذيغن يون إلهي نينك مهديان سبحانه وتعالى إيه واجب إيه إلهي إن شكري جل جلاله أنت أسكبات كلمة ميفادة أرتما أحد كون ميلن كمقدري أي لك صمي مغاجي ومركب may ka tarkiibsanyaa macahad iyo qurduba macahad walila aro waaba ognaba walila kabaradaay baanan idin sheegay laakiin eraygan qurduba maynan la jeed qurdubada inta haka jeed wadanma ka yaal magaaladaas muslimiinta ahamiyad iyo anhayti ama meelan iyo ankataali may haayte mowqic ahaan iyo taariikh ahaan magaaladaas may ahamidee lahayte lianna may walay lanka markii onogshay maga ambiyow lan ada jeelo ka someeyas onogamaad ad onoga hadama dii ad ambiyaaita muxamed iyo ibraahiim iyo cabdullaahi ad ambiyaait maqyaqas dad wanaagsangan lahaayeen mambiyaas onoga fircoon iyo haamaan mambiyaas ma iyo qaarun iyo iyo abujaal mambiyaas onoga fakadaalika walbarashadii mu'asasaadjay haruumo jayna wal wanaagsan lay maqaajay la kala gobodee ma ahane wal hun may kala gobodo way tusaalahaan hadda fiiri mu'asasadana mal ambiyowni walbarashadana muslimiin eena baarliin oo kaleed caasimada jarmalka washington oo kaleed caasimada amerikaanka london oo kaleed ma ahadu london ma erow maana on walaas walba noo khusay walaasayd waa magaalooyin gaala lew inkastoo qurdabadaba geega gaala galanka haysata geega wadan gaala nagadii laakiin magaaladan ahmiyadiya lahaytay walyar isasuusineen imaamkun laraw yaaquut alxamawi lankaska le mucjamu lbuldaan magaaladan markii isu tilmaamay markii sheegay meeray horta meeray eraygan qurduba meeray hiya kalimatun fiima axsibu cajamiyatun ruumiyatun wari magaaladan meeray horta asal ahaan qurdubada meeray waa eray sa'na taawiyoona cajami ee wari وأن هدن قار أهان رومي أو ولها في العربية مجال يجوز أن يكون من القرطبة هيك عربي أهان بوسا كلي أو أصل أهان ميليا عربي أهان مركلم فيديون قرطبها ميلان كسليا العدو الشديد roorka adag qofka hoogan roorow iyo luuqada carabiga qardabanan ka seelig saas horta magaalada magaaja gurduba heega ajami ahaan iyo arabi ahaan meelis ku waafaqayaan sallayay sana taawiyo warilan kala raw yaa quut alhamaway markiya magaaladii amaanay meeray fiiri wahiya madiinatun cadiimatun bilandalus wasata bilaadiha wa kaanat sariiran limulkiha wa qasabatiha wa biha kaanat muluuku bani umaya wa macdinu lfudalaa'i ومنبع العلماء من ذلك الصقع وريلان كانوا ياقوت الحموي مقالة مري ومقالة وين كتالو أندلس برتمها أندلس يكتال boqortooyadii iyo dhaqaalajay iyo xadaaradii iyo horumarjayna magaaladaas la maamul jiray andalus magaaladu may haytay eray muluuku bani umaya reer bani umaya boqoradiyo meelo roogu jiray magaaladu wahayd dadka sharafta leh magac leh sumcad leh meelaha ka baxa jireen magaaladu wahayd culummada manbacjon dhammaantii oo haddii lugawiyiin ayiin haddii naxawiyiin ayiin haddii iyo sarfiyiin ayiin iyo haddii mufasiriin ayiin iyo fuqahaa ayiin dhammaantiio magaaladu waa ka baxa jireen horta yaaquutulxamawi sidaani lan la arow muxamed ibnu xawqa lan arow albaqdaadi almuusili abulqaasim oo dhamadaysa daboqol lihdii toddobadii dhamadii meeray kitaabu sulay maqaajay larow suuratu lardi larow iyo meeray هي أعظم مدينة بالأندلس وليس بجميع المغرب لها شبيه ولا بالجزيرة والشام ومصر ما يدانيها في كثرة أهل وسعة رقعة وفسحة أسواق ونظافة محال وعمارة مساجد وكثرة حمامات وفنادق مقالة قرطبة ما يري والمدن مكيالة وري مغرب بل اسكدافة جزيرة العرب iyo shaam iyo misr magaaladan walamad iyo handhawaayo kor ma jirta hegi dadbadiin ruqcadii iyo yani mawqigii oo eedan wiin suuqdhadii babilaarno wiin deegaanadii nadaafadii masaajidii oo la camiro masaajid badanaan musqulooyinka u wanaagsan iyo fanaadiqdii iyo iyo hoteelada u wanaagsan kayaalaan walamad ee meka arago wari masr iyo shaam iyo jasiirat oo dhammaantii waari magaaladan markii ku warmayaan culummada may leeyiin markii juqraafi ahaan sheegayaan qurdoba toban iyo afar meel dhirirjay bilaarjayna may kiyaalay leeyihiin magaaladan shileedii falfiiri konsunu ka hor hayta magaaladan fiiri muslimiinta roogeen bilaarjayna lama miilu marka insha allahu tacaala walaalayaal magaaladaas magaalo saase muslimiinta kama qungu waana may ka fikiraahayne walow bacda xiinin insha allahu ilaahay gacantaan ini wax kanaga doona magaalo siyeed boqol sano ka talyaani dhowr boqol san iyo gaalaha haysata ini marka hadaaradaas una la haada jirnay saqaafadaas la haada jirnay muslimiinta adduunyaha maamulo jireen yeedo ogaadeen wala qurdobalanka maga dari maga banaanka laha kahaliilay mee wajazaakum allahu khayran wasala allahu calaa nabiyina muxamedin wala alihi wasabi dhinacii kelimaadka ayaan weli ku guda jirnaa iyo xafladdii qurduba ee lagu qabtay howlka xafladaha ee sheekh husaame ee degmada buulo fullaay markanna aan eegno dhinaca waalidiinta بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أولا الله سبحانه وتعالى يان مهد نغان نينك النعمة والنعموين فربضا الله عن كوبكرنا عن كوينت نعمة الإسلام والإيمان نعموينك إلهي دادك قال ذا يسدي هانو نيرين هانو نوينيك هانو موقدا هانو نقرسين وإن تعدوا نعمة الله لا تحسوها ilaahay may baleema koobo kortaan haddiisan tiriyaan ertaan nicmooyinka ilaahay dadka galladaysan si uun marka ziyaadan helna may wahaynin intii uun hata haysan ilaahay inka shukriin subxaanahu watacaala la in shakartum la aziidannakum wala in kafartum ina cadaabi la shadiidan ilaahay la yogay subxaanahu watacaala intaas kadib mayn mahadnagaana insha allahu tacaala lankasto barnaamijkan walbarashada ah oo owlaad walka baradahayan oo fari labaatan sa xafladoo laha gebagebaayay tartankoo la gobadaay meelasa xaflad furitaan ku dhiyaasi meelasna xaflad xidhitaan ee ku dhiyaasi antaasay maalin walba socdaan wilaayatu baay gaar ahaan magaalada fulay in ilaahay lanka shukri awalan tan labaad may wahay in lanka shukri lan walaan musku dhiyaayan dada waqti geliyahay juhdi geliyahay maskaxdii oo geliyahay laha ku bilow xarakat shabaab mujaahidiin maktabu tarbiya wa tacliim wilaayatu baay alislaamiya waalisha inka horeey iyo arkaamo kale walaasii dhan musku dhiyahayan walaskuna nagadahay mee dada kolley insha allahu tacaala waqtina geliyahaya maskaxna geliyahaya dadkaasi maylana jazaakum allahu khayran ilaahay isan wanaaji sidii isan dadaalahay tag insha allahu tacaala sanabagli alayhi salaatu wasalaam man laa yashkur innaasa lam yashkur illaah dadka bani aadanka waxyaabaha markaasi adalkiin kaalmayaha isuubiyahay والبرشة هاتوي نولو لك هاتوي أمنيجي عافماتك نوع ويل بدلك شجعها تتكاس مركا كشجعها حدينا نين ما حد نجنا أما لين أرنا جزاكم الله خيرا لين أرنا والمسؤول تجلايان إن شاء الله تعالى دمان تتكاسي ميل نجزاكم الله خيرا هديون أن والدين تي مركا ardayda may balena insha allahu tacaala ogeek inta ku galan jibiyahayt ama ku galan bedeladahayt jazaakum allahu khayran waqti dheeraha ka sabarteen laakiin bilaawa roogdan ma dhammaysan bilaawa roogdan walbarashada bilaawa la timi dhammaad ma leh in waqtiga lagu faa'iidaysado marka waqtiga bani aadanka ilaahay siimay waha wala bani aadanka ilaahay siimay walaanka qiimo badan waqtiga waqtiga marka hadii lagu faa'iidaysano may waha khasaare ka nagada qofka waqtiga sidiisa bisid saacadoodu saacadooda ha dhaafti saacadda hor koo jarta iyo saacadda markaas roogta ama maalinka weel ama sanadka weel ama saacadka weel isku mid leeyo sideedas leen qiibsama maalinta la dhaafi maalinta hotaada rog maalinta hor koo jarta taada ha dhaafti dibdamba maxkiinka nagadaas taada hatta markaas hor koo jartoon in deeri doonto in kala Allah waclam ilaahi subhanahu wa ta'ala usug ada ma buu shiidib laakiin may ku faa'iideysay la koofada tan ada markaas rogdo galanta ka hay habadaasa la hubish insha allahu tacaala geeka marka fursadiisan haysataan oo la siinka taageerahay garabkiin laka suruyi waalid haddii ata haddii waale ata haddii macalimiinayin haddii mudiireyin dadkaasi dhan garabkiin suruginiisan ku faa'iidaystaan insha allahu tacaala haddii lanku faa'iidaysan haddee waqtiga isku socdo sidiya jaranjaro socoto langmayla raay lankii koronumeel deerow lankii ku herooniya isku socdaas le jaranjarada wiishkii amal maarne isku socdaas le hobada kortoon ka jeeyas hobadan korneen iyo socdaas le maana waqtiga markan saas oo kale insha allahu tacaala in lagu faa'iidaysad waalidiinta awlaad dhaleen may laha insha allahu tacaala hatamay dareemaha in waalidiinta gabdho lay badan yiino odayaalka misan hayn ragi yaryiin haddii magaalooyinka roogan awlaadiyo walka baradaya waalidiinta meera laha inuu ixtiraaman macalimiinta iyo mudiirada iyo wicitaanka awlaada waalidiintii lagu weero haddii barnaamijkaas aan ixtiraamayna gadaas in awlaadibiyo walbarashada lafadaha in meel lagu dhansade akhyaraysaas ma haddii waalidiinta in may laha insha allahu tacaala macalimiinta iyo walbarashada dadka meel nin ku weero in on ixtiraamna dadkaasi unuga aad dhali haddii waalidsi aad haddii maalinkan ixtiraamna وسونو برهم على شيء احترامه معلنك احترامكم ميل فضا إني والدكم بالله إن شاء الله تعالى جزاكم الله خيرا وبالله التوفيق inta aan la soo gebagabayn xafladda misna lagu dhawaaqin natiijada sida ay ardayda kaalimaha u kala galeen waxaa kelima dardaaran ah halkaasi ka jeediyey sheekh xamse abujacfar waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حق حمده ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد قال تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين markan ka horreyta allah subxaana watacaala ayaan mahadnagaana nicmooyinshii faraha badan leho axad ha kooba kor usan haynana jar bacda xamdilaahi tabaaraka watacaala mayan mahadnageeya akhyaarta aku geebgaley xafladan iyo munaasabaan qiimadan badan aan iska jaraan culimo iyo dad mas-uuliina iyo waalidiin iyo ardaday iyo macalimiinta iyo maamulayaalkii macahadka geeka ardayda isgarjibiya hayta dhammaantii oo may lahaa jazaakum allahu khayr ilaahay miisaanka xasanaadka siin saar mushaarakidiin qiimaha badan akhyaaray intaasay kadib badan ay dardaarmay maxaadari walba la nimbi intaasay may rafaday ilaahay subxaana watacaala hinay anfac in la dhaqangeliyo laka dhagam qodobka lamadoona ka daromay buu ahaa ardada geeka qalinjibinta anfadhiida xafladii meelin ka gobada haaya mayha shood waxbarashayaha gaadadeena jaren wafayle maasha allah ogeeka shahaadalaka godoonsiyahay walbadana dhamayin runtii eed iyada walbadan ka dhamayin maylan baahinya ani walbarashada anku herna waana anku nihi jamna de mayla arhay usa fatro fatraadka kumade iyo hataa hagabagabawti ani macahadka hagabagabaw waqti lan sameeyna waa taxfiis iyo dhiirigelin walbarashada ka dhiirigeliyaw macnaa jamee cilmiga la gabagabay walbarashadii ha dhamaatay me walbarashadii meel haga dhamaada samle socdaas iyada laakiin ardada sadhi an dhiiri galaano marxale ani ku gudubay marxalana ka socdan an dareeman daraadiye yaa dadka muthaqafiinta mase ahlul khibrada ah oo kayfiyada tacliimtii walbarashada iyo walbarashada la wada karo ka socdo karto ardada ka heesasan kuka nii jabaana iyo mayl arhay usa cilmiga aan leh ama khibrada aan leh iyo may markaasi sameeyana ani fataraad tacliimi ah oo shahaadaad la kadbiyow ama arda la kadhiiri geliyow ani walbarashada aan qeybiyano aan sameeya marka ardayga haddii la arko fatradaana ku gudubti dhiirigelin aan ata oo fatro kale kasii socda dhiirigelin aan ata ma isdareemay mustawihii inaha kukahi اختبار امتحان لك سمي نتيجة شاني شهادة لسي ما شاء الله إلا قيمة بدن إياه مستوى في الروج تسمي دي رجلين أتمركن مستواها كاسي كسره إني سون بقى أرض المركة ما كدي رجلي أو أندر دارمي أنا والبرشة لنكو هرنا لسي إن شاء الله تعالى runtii munaasabatan ba ku qurux badan na horasin ku jarta haddii is walbarashada ku herna may rajeeyana insha allahu tacaala inaysan dhammaystiratan fatraadka siin dhaman haddii ilaahay harbiidin ilaahi tacaala haddii qurdubo dhammaatay walbadan oo dhammaadana jiraan insha allah taasi ardada aan laha qodobka lamaadoo ardada aan ka daraw may buwaahaha cilmiga iyo aqoonta may imbaahantaa in laka dhaqama laka camal fala tobana de mawaad badan oo culuum sharci ah id aan xoog badan oo badanna ka jarta yalla ka barada isaguna wada oglisagna may dardaarmaana cilmigaasi in laka dhaqama laka camal fala kiidisa caqiidada ah kiidisa cibaadaadka tilmaamow kiidisa xalaali xaaramta qeexow kullu daalika cilma ilaahi subxaanahu watacaala ni waajib waay inaynu ka dhaqan dhaqan gelino ka camal fal marka camal falkaasina dardaarma insha allahu tacaala dadka waalidiinta ah oo ardada waalidiintii ah may rafadeeyoona oo aan dardaarma faday ana la dhiirigeliye ardada walbarashada ka jarta ana la dhiirigeliye la garab surnaada haddii marka geedka munaasabada qurdubo la gobolaha ee qurdubo laha ku galan jebiyeen marka shaqooyin gaara waa andarsada iyo howlo gaara waa geliyelan arneh may buaha maraaxiil may badar marahayna ardada furihii tacliimtii walbarashada inay helan ah walbarashadii weli aan dhamanta intiya badan xooji aan dhamayni ani laka dhiirigeliyey oo laka garab suroma garab jalonku kubana laka dhiirigeliye barashada laka dhiirigeliya saasoo kale ani ku warqabosho ani la baday ku warqabosho duruusta iyo qaabka cinaayadii ata iyo fahamsho iyo mustawaha rowan iyo meelo geysisiyin iyo imtixaamaadyo ani lala socdo la mutaabacay laku warqaba meelo keliidadan xogi macluumo laku haay meeliyo ka faylahin xogi macluumo laku haay meeliyo keliidadan laku kaaba la garab surunaada runtii mirahan bahahay waalidiintu han bahahay dadka aan ka horreey naftiyo kadib dadka aan ka horreeyo nafci faa'iidahan kunaga dad doonmay bahaha dadka waalidiinta ah waaye insha allahu tacaala may dardaarmay ini eed eed lan dhiirigeliye ardada aan qalanjabiy iyo xaan qalanjabiyna hata ka jaran iyo xaan hor aan socdan dhammaantiyoba ani la garab surnaado la dhiirigeliye macallimiinta iyo maamulyaalka oo ardadan hansaarti may laha jazaakum allahu khayr eed eeda aan bogaadaya runtii heer maktab iyo xeer maamulyaal iyo macallimiin dhammaantiyoba may lahaa ilaahay miisaanka xasanaadka siin saara jazaakum allahu khayr runtii may sadhow an la socday shakhsiyan ardadan mustawayaadkii waxa maraayeen imtixaamaadyo iyo natiijooyinsho iyo xataa daraasadii qaadadaayeen wali aan qiibsa maasa macallimiinta mu-ahalnimadiyo mudarada iyo maamulsho iyo martabka iyo ishraafka qaybo aan kooyay iyo natiijada imtixaamaadka xasaarasa ku bahaasi antaba eed iyo eeda yaa aan la socday dhiirigelin weyn in hayti oo eed iyo eeda runtii dhiirigelin in ka hayti macnaha markii laha bandhigka natiijooyinka ardada sheenti mawaadda sucuubaadkii oo leeyin cilmigii oo qaadadaay meelala ka qaadadaay culayska iyo sasaarka badiinka mawaadda oo badan maadada oo adag inay adagtalo ku yaaba iyo mayl arhay ardada iyo macallimiinta juhdiga geliyaayeen natiijada imtixaanka ku bahaas markii ana fiiriya eeda aan ka farax jaray dhiirigelin weyni in hayte mayna dareemayay dad walbarasho injeeda inay ardadaas iin may faday marka insha allahu tacaala ani dareenkii isuga haayay dib inagane horlan kordhiy mayna laka goroda kore hee ardayga mustawahan haddii hoob ku gudubay qurdubo shahaado ku qaadadi inay cilmigii markaa hor sii raadiyo meelo kale sii raadiya ani usa diyaar an ayi iyo laka goroda kore ani maybu ahaa dadkii shaqadaas kale jarag ay ku lahaay ka dhiirigila inuusan inii jibiino hor an socdo marka qadiyadaas iyo waalidiinta sigaare may lahaa ardada ay garab surunaadoy eed iyo eed waqta inka biyoy macallimiinta iyo maamulyaalka may lahaa jazaakum allahu khayr miro faylahan insaarteen eedeedna lama hadiy eedeedna lanka bogi may lahaa insha allahu tacaala qaybo dhamagnasa oo kale haninka saara juhdigana dadaalkana dadaalka dara baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayr ilaa xer maktab dhammaantii ooba bogaadaya walaalo may lahaa هنيئا لكم وجزاكم الله خير إن شاء الله تعالى أنت حكي جب جبايانا جزاكم الله خير إذا ما سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ugu dambayn waxaa howlka xafladda looga dhawaaqay natiijada iyo sida ay ardayda kaalimaha u kala galeen waxay wilaayadu go'aansatay toddoba qof in jaa'ise la siiyo ardada inoo qalanjibisay waa soddon soddonkaasi toddoba qof oo ka mid ah insha allahu tacaala waxaa la siin doona jawaa'is qayima biidni illahi tacaala lix kaalmo lixda qof oo ugu horeysa dhankii imtixaankii la qaaday waxay leeyihiin jawaa'is iyo hal jaa'is oo loo yaqaano jaa'isa ikraamiya insha allahu tacaala waxaan ka bilaabaya nambarka lixaad almarkas asaadis waxaa gashay ardayada la yidhaahdo caaisha sheekh bashaar maxamed wa jaa'isatuhaa boqol dolar shahaada nooc iyo shahaada marka insha allahu tacaala qofka xiga kaalinta shanaad waxaa gashay gabadha la yidhaahdo xawaa aadan barre جائزة هشين وبقول إلى واتن دولار إن شاء الله تعالى شهادة قرطبة إن شاء الله تعالى كالنت أفراد أوعى إن شاء الله تعالى مركز الرابع عم قولستها كالنت أفراد فدية وأرضك لقوم مقعاوة محمد حسين علي wuxuuna ku guulaystay lacag dhan boqol iyo konton dollar insha allahu tacaala ayuu jaisahaan u helay xagga ha soo mara ha qaata shahaadadii jaisadiisa insha allahu tacaala jazaakum allahu khayran wbaaraka allahu fiikum waxaan wacayaa kaalinta saddexaad kaalinta saddexaad waxaa galay ardayga lagu magacaabo cabdirashiid axmed cali cabdirashiid wuxuu jaais ahaan u helay laba shay shayga koowaad waa labtob ama kombyuter taaj scream ah kor ay seven ah 16 uu yahay raamkiisa marka insha allahu tacaala hal kombyuter soo qaba ardaygaasa soo istaaga lacag boqol doolar ah iyo kombyuterka mwasafaadkaas leh ayuu wuxuu u helay jaa'iz ahaan ha gudoomi jaa'isiis insha allahu tacaala saarkeysaan labtoob cusub waaye qulu maasha allah سكريم تاج وقعان بدحة مدتا كتابة لو شقينا إن شاء الله جزاكم الله خير كاس وحوها كالنتا كالنتا صدحات كالنتا لوات كالنتا لوات وحا قلي أرضي قلي عبد الرحمن محمود عبد النور وحو هلي لابتوب أما كمبيوتر مواصفات كهدلة أو عصب سكريم تاج أه كور اي 7 سترامkiisnu yahay 16 waana laabtoob cusub insha allahu tacaala waxaan leenahay dhammaan guulaystayaasha alfa mabruuk jazaakum allahu khayran warqadiisana ho waxaa ii haray guulaystaha koowaad intaan magaciisa sheegin waxaan ku bilaabaa dharka uu ku guulaystay mase kutubta mase lacagta mase kombyuutarka horta waxaan ka codsanay inaad tirahdaan maasha allah aad iyo aad inoogu celcelisaan maasha allah jazaakum allahu khayr waa ilmaha naga runtii oo la tartamay tartankeena dee cidun baa ku horumarayso dhammaana dadka kulli jaaisay wada mudayin jazaahum allahu khayran way dadaaleen ardayga kaalid koowaad ka galay ikhtibaarkii ay ku guulay yani dufca thaaniya uu maxad qurduba ku soo saaray waa xamza cabdullaahi cabdiraxmaan xamza wuxuu ku guulaystay kow khamiis waxaa kaloo ku guulaystay kitaab tafsiir aayaati alxakaam lacagna wuxuu ku guulaystay laba boqoloo doolar sidaasoo kale wuxuu jaaisaan u helay laabtoob cusub oo taaj scream ah kor ay 7 16 raamkiisu uu yahay inoo horta waxaan leedahay jaa'isa ikraamiya waxaa la siiyey qofka ugu da'da weyn da'da waa maaha waa laisku qiimeeyaa jaa'isadan waxay aadaysaa dhanka ardayda la yidhaahda xabiibe xasan aadam oo ardayda maanta qalinjabinaysa ugu da'da weyn oo soo sabartay soo halgantay bal maadooyinkeeda qaar kamid boqolkiiba boqol ay saartay sidaa darteed waa laga leexani waa jazaakum allahu khayran ummu xasan waxay ku guulaysatay horta kow shahaadadeeda laba lacag konton doolar ay ku guulaysatay waxaad leenahay jazaakum allahu khayran xafladdii marka intaas ayay noogu dhammaatay mar kale waxaan u mahadcelinaynaa allah subxaanahu watacaala guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawo habeen khamiis ah waa naga intaas assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh